أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hurnimo ugu doorka roon khubaro amni ayaa sheegay in dowladda salibiyadda kenya ay fuuqbax hoggan oo dhanka dhaqaalaha iyo amniga ah ay ka dhaxashay duulaankii ay ku soo qaaday soomaaliya maamul goboleedka ashaarar dirarka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa shirkada ay leedahay dowladda riddada imaaraadka carabta u saxiixay boobka khayraadka dalka soomaaliya ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen aaduleedka magaalada kismaayo dagaalada ka socda dalka etoobiya ayaa galay marxalad cusub iyadoona boob xoggan oo ka dhacay qaybo ka mid ah dalkaasi fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyinkii deegaan ka mid ah wilaayada gedo ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayadu ka qaybisay deegaanadaasi wilaayada islaamiga bokool ayaa farac cusub oo mu'asasada alxigmo ka mid ah ka hirgelisay deegaanka buurdhuxunle ee wilaayadaas
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay kow iyo tobanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan khubaro amni ayaa sheegay in dowladda silwiyadda kenya ay fuuqbax xoggan oo dhanka dhaqaalaha iyo amniga ah ay ka dhaxshay duulaankii ay ku soo qaaday soomaaliya cabduqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixinta warkan haya xaaladda amniga gudaha dalka kenya ayaa noqotay mid aan wanaagsanayn tan iyo markii ay ciidamada kenya ku soo biireen duulaanka salibiga ah ee lagu soo qaaday dalka muslimka ah ee soomaaliya warbaahinta maxalliga ah ee kenya ayaa bilowday in ay taxliilaad iyo dabagallo ku samayso saameynta uu amniga gudaha waddankaas uu ku yeeshay go'aankii axmaqnimada lahaa ee ay qaateen hogaamiyaasha kenya kaas oo ahaa in ciidamadooda ay lugaha u geliyeen jaxiimada dagaalka ee ka holceysa soomaaliya maqaal lagu daabacay wargeyska daily nation wuxuu faahfaahin ka bixiyey sida duulaanka ciidamada k d f ta soomaaliya uu halista u geliyey amniga gudaha kenya isla markaana uu u wiiqay dhaqaalaha waddanka uuna u abuuray xasarado dhan waliba ah wargeyska ayaa warbixintiisa ku sheegay in weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si aadihii u kordheen tan iyo inta uu socdo duulaanka ciidanka kenya ee soomaaliya mid ka mid a qobarada amniga oo lagu xusay maqaalkan ayaa waxa uu tilmaamay in isku xirnaan la'aanta hay-adaha sirdoonka dalkooda iyo amniga gudaha ee kenya ay sababtay in mujaahidiinta al-shabaab ay si fudud u beegsadaan ahdaafta ay ka leeyihiin gudaha waddankaas maqaalkan ayaa tusaale ahaan u soo qaatay weeraradii mujaahidiinta ay ku qaadeen westgate moll iyo meelo kale oo ka tirsan dhulka soomaalida n f d ee gaaladu xoogga ku haysato khubarada amniga ayaa sheegaya in dagaalkan markiisii hore ee dowladda salibiyaddaha kenya si fudud ku gashay markii dambena uu isu beddelay mid daba dheeraaday iyadoo ciidanka xukuumadda salibiyadda ah ee kenya u horseeday fuuqbax militari iyo mid dhaqaale oo ay adag tahay sida ay oga soo kabsadaan howlgallada mujaahidiinta ee gobolka laamu iyo deegaanada dhulka n f d waxaa sii dheer midka lagu beegsanayo ilaha dhaqaalaha ee kenya sida sharikadaha safaricom iyo mashruuca dekadaha laamu ee loo yaqaano labset howlgallada mujaahidiinta ee gobolka laamu iyo deegaanada dhulka n f d waxaa sii dheer midka lagu beegsanayo ilaha dhaqaale ee kenyaatiga sida sharikadda safaricom iyo mashruuca dekadaha laamu ee loo yaqaano labset weeraradii ugu dhiig daadashada badnaa ee ay la kulantay dowladda kenya tan iyo markii ay ciidamadeedu ku biireen duulaanka salibiga ah ee soomaaliya lagu soo qaaday waxaa ka mid a weerarkii jaamacadda gaarisa westgate moll mandabey iyo weerarkii dhismayaasha iskwararanka ahaa ee fortin riverside drive waad mahadsantahay walaalka rabbaani maamul goboleedka ashaarar dirarka ee isku magacaabay somalilan ayaa shirkada ay leedahay dowladda riddada imaaraadka carabta u saxiixay boobka khayraadka dalka soomaaliya sida uu ku warramayo cali aadan cabdulaahi caliyare maamul goboleedka shadala dirirka ah ee la magac baxay somalilan ayaa mar kale heshiis lagu boobayo khayraadka ummadda soomaaliyeed la saxiixday shirkad laga leeyahay imaaraadka carabta heshiiskan ayuu maamulka murtad muuse biixi magaalada abuudabay kula saxiixday shirkad imaaraadka laga leeyahay oo lagu magacaabo imaaratis industrial laboratory taasi oo ay u xil saareen inay qaadato baarista macdanta oo ka mid ah khayraadka dabiiciga ah ee uu allaha ku manaystay dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah maxamed cismaan saciid oo ah agaasimaha wasaaradda macdanta iyo tamarta maamul goboleedka shaadaladirirka ah ee somalilan ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay mid shirkadda imaaraadku leeyahay ay ku maalgelinayso wasaaraddiisa sidoo kalena ku maamulayso macdanta kala duwan ee laga soo saaro deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi ku saabsanaa shirkadda imaaraat industrial laboratory aanu saxeexanay oo aanu kala saxeexnay heshiiskii isfahamka koowaad inaanu iskaashanno oo runtii waxa weeyaan ay maalgelin ku sameeyaan laabka macdinta oo waxa weeyaan ee somaliland ee wasaaradda inay maalgelin ku sameeyaan hadday qalab noqoto hadday noqoto dhisma hadday noqoto standardba shaybaarkana waxa uu qabanayaa macdano fara badan baa waddanka ka soo baxa runtii heshiiskan maamulka muuse biixi kusoo saxiixay magaalada abudabay ee caasimadda dowladda ridada ah ee imaaraadka carabta ayaa qeyb ka ah heshiisyo sharci daro ah oo uu sanadkan la soo galay dowladaha cadowga ah ee qeybta ka ah boobka dhaqaale ee saliibiyiinta iyo dowladaha ridada ah ku hayaan khayraadka ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaana heshiiskii kan ka horeeyey murtad muuse biixi uu la soo galay dowladda xabashida itoobiya kaas oo itoobiyaanka u ogolaanaya inay qaataan qayb ka mid ah badda soomaaliya mahadsanid caliyare ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiina ayaa dhimashii dhaawaca ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen aduloodka magaalada kismaayo haddaba faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa xasan cabdiraxmaan abu xasaan waxaa sii kordhayay khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen gacankuhaynta deegaanka buulaxaaji ee hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose inta la xaqiijiyey waxay ciidamada mujaahidiintu dagaalkaasi ku dileen lix askari oo murtadiinna iyagoona ku dhaawacay kow iyo toban askari oo isla murtadiinna sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu xabsiga buulaxaji ka sii daayeen dhammaan maxaabiistii murtadiinta ugu xirneyd xabsiga waxayna mujaahidiintu maxaabiistaasi u qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay gebi ahaanba burburiyeen saldhiggii murtadiinta ee deegaanka buulaxaji iyagoona soo qanimaystay hub kala duwan dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen xerada murtadiinta ee iidow dhigaal ee magaalada baydhabo waxaana dhawaqa rasaasta si aada looga maqlayay xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee degmada xudur oo ka mid a goobaha kufaartii murtadiinta duulaanka ay kaga sugan yihiin wilaayada bakool howlgalladan waxay imaanayaan xilli tobankii maalin ee ugu dambeeyey ciidamada mujaahidiintu howlgalla ay ka kala fuliyeen koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday ku dhowaad boqol murtad oo isugu jirta saraakiil iyo askar ciidan
aad baad u mahadsantahay abuu xasaan dagaalada ka socda dalka itoobiya ayaa galay marxalad cusub iyadoona boob xoogan oo ka dhacay qaybo ka mid ah dalkaas walaalka xarta abdiqaadir ayaa warbixinta warkan eegaya wararka ka imaanaya etoobiya ayaa sheegaya in malishaadka mucaaradka ay bilileqo ku bilaabeen biraha ku xiran waddada tareenada ugu weyn dalka etoobiya taasi oo halbowlo u ah nolosha malaayiin ruux baraha bulshada ee lagu faafiyey sawiro muujinaya dad xabashi ah oo furfuranaya waddada tareenada ee ka timaada dalka jabuuti malishaad ka tirsan mucaaradka oromada ayaa la sheegay in ay qayb ka yihiin bililiqada boqolaal askari oo dowladda abiy axmed ee ka dirtay adis ababa si ay u difaacaan waddada ayaa la kulmay weeraro dhabagal ah wararka qaar ayaa sheegaya in dadka bililiqada geysanaya aysan ahayn mucaaradka oo keliya balse dad shacab etoobiyaan ah ay fuuqsanayaan biraha waddada tareenada sababo la xidhiidha shaqala-aanta ay ka dhaxleen dagaalada sokeeye ee waddanka ka holcaya wax ka badan afar sannadood oo xidhiira kooxda faano oo arrinka ka hadashay ayaa mas-uuliyadda bililiqada dusha uga tuurtay nidaamka abiy axmed oo ay ku tilmaamtay mid fashilmay fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyin ay deegaana ka mid ah wilaayada gedo ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayadaasi ka qaybisay deegaanadaasi casaam carafaad ayaa warbixin umuurtaas ku saabsan haya waxaa si habsami looga bilowday wilaayada islaamiga gedo qaybinta sekada xoolaha nool iyadoona masaakiinta iyo fuqarada la siiyey xoolo iskugu jira geel iyo ari taasoo lagu kobcinayo waxaana la siiyey qof kaste shan neef oo geel ah iyo soddon iyo shan ari ah goobta xoolaha iskugu jira geel iyo ariga lagu qaybinayay oo ahay deegaanka yaaqle ee hoostaga degmada ceelcadda ayaa waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona ka warbixiyey xoolaha la siiyey masaakiinta iyo fuqarada ku nool wilaayada gedo guud ahaan xoolaha lagu qaybiyey dadka masaakiinta ah oo ilaahay subxaana wa tacaala u nasiibay dadka muslimiinta ah ee masaakiinta waxaa weeye guud ahaan afar kun saddex boqol konton iyo saddex weeyaan xagga ariga waa dadka masaakiinta ee muslimiinta wixii gaaray geelu waa lix boqol konton iyo labo weeyaan tirada gaartay dadka masaakiinta Een, inta la soo kobcinayo ugu talagaleen xarakad shabaab mujaahidiin inay soo kobciso waa ilaa lixdan qoys afartan iyo shan ka mid waa ari shan iyo toban ka midna waa geel qoysaskaas waxaa loogu talagalay ee xarakad shabaab mujaahidiin ay ugu talagashay inay soo kobcaan oo waxaa weeyaan maanta xoolahoodii masawo fiican la gaarsiiyey xarka suwaal mujaahidiin gacanada waxay kula jirtaa cadowgii inay la dagaalamaan oo waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ay u nusreeyaan gacanna maanta waad arkaysaan ee ducufadii oo waxaa weeyaan masaakiinta ahaa bay gacanna wax ka siinayaan taana waxay u baahan tahay shukrin ilaahay loogu shukriy subxaanahu wa tacaala sidoo kale waxaa madasha xoolaha sakada lagu bixinayay ka hadlay ugaas cabdulaahi macalin haaruun ugaaska beesha horaarsame marka waxaan leeyahay dadka masaakiinta oo ducafada ah oo maanta meeshan la isugu keenay dadkii ay gacantooda gaartay ilaahay u macdiliyeen hana dhaqaalaysto waxaa kaloon boorinayaa inay ilaahay subxaana wa tacaala u raali geliyaan safkiisana buuxiyaan jihaadkana ka qayb qaataan taana waa boorinaya ugu dambayntii qaar ka mida masaakiinta iyo fuqarada la siiye geela iyo ariga oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa u doociyey mujaahidiinta gaaladana habaaray waxaa la yidhahdaa siyaad maxamed guuleed waxaan joogaa deegaanka yaaqle oo degmada ceelcadda hoos taga bal ka waran maanta maxaa lagu siiyey waxaa la siiyey shan neef oo geel ah. alxamdulilah ilaahay lagu mahadiyey ilaahay baa isiiyey walaayada islaamkaana isiisay seen u aragtaas shantan neef ee geeli lagu siiyey maanta maasha allah waxaan u arkaa wanaag iyo mataqaanaa ee arrin lagu soo kobcin galad allaha jibiya ayagana kor allah ka dhiga axmed maxamed shukmid baa layidhi meeshaan jooga waa yaaqlo waxaa weeye ari soddon iyo shan neef yaa la siiyey alxamdulilah ilahay baa kuma waan gartay kulliga annaga kii shacab iyo kii harakada ka midba waan dagaalamaynaa insha allah haddii ilaah yira waan dagaalamaynaa cadowgana allah jibiyey aniga oo ah maxamed aadan maxamed een, oo ku sugan meesha la yidhaahda yaaqlo oona hoostaga degmada ceelcadda een, walaalaha islaamka oo meeshaan jooga oo saaki wax hadda sida farxadda leh wax ugu qaybinaya ayaa ku mahadsan een, walaayada islaamka oo meeshaan hadda noogu imaaday oo meel walba ka timid een, waan u mahadcelinaynaa aad oo weyn waa ku mahadsan yihiin saakay een, annaga oo xoolo saakayna la siiyey awal horena faqiireen een, haddana taajiriin noqonnay oo liigu wareejiyey xoolo soddon iyo shan neef oo ari ah lagu wareejiyey een, oo ariga sakada ah oo ku saabsan haddee masaakiin yaan ahayn haddana ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan een, gaaladana allaha jebiya een, muslimiintana kor allaha ka yeela marka walaayada islaamka waa ku mahadsan qeybinta sakada xoolaha nool ayaa si toosa uga socota degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga hegado wilaayadii islaamiga boqol ayaa farac cusub oo mu'asasada alxigma ka mid ah ka hirgelisay deegaanka buurdhuxunle oo dhaca wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa si ambaqaadaya munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada bokool culimo nuqabo iyo waxgaradka magaalada laguna furayey xarun cusub oo waxbarasho oo ah faracii labaad ee mu'asasada alxigma ee wilaayada bokool ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxunle munaasabada oo kalimaad kala duwan ay ka jeediyeen martisharafkii kasoo qayb galay waxaa ugu horreyn ka hadlay waaliga wilaayada bokool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan isagoona bulshada reer buurdhuxunle u dardaarmay inay ka faa'iidaystaan fursadan waxbarasho jazaakumullaahu khayran maylana reer buurdhun ladiisnatiin fursadii in badan odayaalna noo codsada jiraan iyo dhammaan walgorodkii ganacsatadii codsadaayeen mayna siiban waaldhataan faraci lamaad meeloleylka bilaabo fadeegda tiyeeglo waalaha ka furi walku guulaysaday alxamdulilah dufcadii ama faraci labaadna mayba nasiiban waaldhatay buurdhuhunla maadaama hoolan bilaabnahay haruntan hadda dhisnahay qaybtan yaro hadda laka darahaylayla dhisahay maa hordhaan baan dhisnahay marka meeli hadda walka bilaabnahay bal holley in la dhammaystiro horlungada taasa kole insha allahu taala wilaayada hadda gaadati degmooyinka iyo deegaanada kale eeyoona insha allahu tacaala diyaaru mashruucaas sugaya in laku fuliyo dadkana kole wacyigelintaas in gaadadan laku faa'iidaysado intaasna kole insha allahu tacaala dardaarmaan jazaakum allahu khayran wali ku bilaawada baryey may waa insha allahu tacaala mu'asasada alxigma litacliimi almihani wallugaat niin furunya insha allahu tacaala dadkii isdiiwaangeliyeen iyo macalimiintii iyo bagaabkii hor lama bilaabo og insha allahu tacaala sidoo kale malaaq muxuudiin guddoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga wilaayada bokool oo munaasabada lagu martaqaaday ayaa kelimadan ka jeediyey deegaankan dadshay ini laku faa'iidaysado fursadantan ee geeka koyti arran eedlanka farax waa maysan farayanaya arrantan laku faa'iidaysado waana islaamkana landucaayo mujaahidiinta landucaayo ogdin deegaankan kan eh codowa mad habdegi hataa iyo jihaadkan dararo mad jihaadka ka dararo madan laku tabay codow qabsadii dhibaatada kasoo bii jari iyo waxyaabaha deegaanka yaaleen wal dareeme sabarkii iyo wanaagii iyo jihaadkii tadxiidii hooba koyti gaale ilaahay wadankay ku saari wanaagii ay dhismadii leerarka kawada teegan walbarashada taala dareemahaytay ardayda oo geeka manhajka islaamka korahay laakiin walfahmaa waa fahmee ogdin nolol duugdeed badan lahay gabdhahaas asahaayeen hati geeka wala insimiyi bal gebro baa ka sarreeyaan laan walba juhd iyo dadaalishay isu dhisiminyi laakiin maysan sheeganay mujaahidiinta geeka wal muxakrana ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay si weyn u soo dhoweeyey xarunta cusub ee waxbarasho mid ka mid ah waxgaradka magaalada iyo guddoomiyaha ganacsatada eemaang mahanagaane walaayada bokool yaang mahanagaan maylana wajazaakumullahu khayran ee eeda aan dadaalin dhanna kasta ummati maku jiifan mas-uuliyaddii lahasan saari madlayacan ummati eeda macnaha mas-uuliyaddii lahasan saari juhud ingiliidan dhanna kasta ee sidii ummati han barbaara faday han kor fadi yaa juhud ingiliidan mayan fadhiine ee furitaankii mu'asasadii alxigma dherhaay walaa oo gabakan laka barada doonoon macalimiintii ama mudiirkii bakwadayta aysiima dheegaseenahayti aan walaa anaka darsadaa maynagadayn haddii ilaahay ogolaada walaalayaal maysan lena fursadan ilaahay subxaana wataala lanki galantis ilaahay hangeli fursadaas inaysan ku faa'iidaystaan walaalayaal may mahadda koowaad leha ilaahay subxaana watacaala kabacd waxyaabihii una codsanyahayti kow marka waana la kulungni waaligan ani may leerahay magaaladan la hormari waxbarashada tan kowaad waxbarashada ani musalsal joogtay ahaad waxyaabihii una ku codsanaya kumadahayti jawaab degdegaha ku bii walbadana ku sugahayn insha allahu biidni ilahi alkariim aran un eedanka faraxsanno waan hadhawaayanu xaruntan waxbarasho oo ah faracii labaad ee mu'asasada alxigmah ee ka howlgasha wilaayada bokool ayaa lagu wadaa inay ka faa'iidaystaan boqolaal ka mid ah bulshada reer buurdhuxun leh oo isugu jira rag iyo dumar walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madlaa insha allah inta ka horaysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu